waxaa jirto dad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u nicmeeyey oo ahlu khayr ah oo dad wanaagsan ah laakiin waxyaabo yar inaan rakibno oon hagaajinno aan rabno dadka ayaga waa dad aad iyo aad u fiican oo ahlu khayr ah oo daa'iman khayrka u hormaraan oo masaajidaha iyo madrasooyinka iyo masaakiinta iyo isbitaallada iyo waxbarashada iyo communitiga developmentkiisaba ka qayb qaataan hase ahaatee meelaha qaar ka gaabiyeen waxaa ka mid ah dad ilaahay waxaa jira aas u nicmeey ilaahay uu sii guryo fara badan guryahoodana kareeyeen aana ka warqabin dadka ku nool guryahaas iyo guryaalkaas waxa lagu sameeye guryaalkaas waxa lagu sameeye aan ka warqabin waxaa jirta guryo badan oo zaa'id u badan dadka karaysteen waxyaaba ilaahay uusan raalli ka ahayn waddanka shuruucdiisana ay ogoleen ku sameeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi maxamed ayuu noo soo diray nabi maxamedna dastuur ayuu noo dejiyey sidaa la ajligeed waxaa dhibaato ah oo murugo leh haddii guri ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey aad kare guri labaad uu ku siiyey guri saddexaad uu ku siiyey guri afaraad uu ku siiyey guri shanaad uu ku siiyey guryihiina aad ka warqabin waxa lagu sameeya dhibkeeda ayay leedahay sidaa la ajligeed waxaan muslimiinta ku baraarujinaynaa in ay kuwaansoobaan oy ka warqabaan guryahooda maxaa guryo badanoo waxaa jira khamre lagu gada bahash loo yaqaana jankaaga lagu gada oo lagu sameeya ayaa jirta marka guryahooda lagu kariyana ama maqaayadaha lagu hagaajiyoba bannaanka loo soo baxa ama guryahaas lagu kariyo walidaalika nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiban ilaahay waa taahir ilaahay waa tayib ilaahay waa wanaagsan yahay waxaan wanaagsaneen oo xalaal aan ahayna ilaahay mama ma aqbala ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa waxa uu ku leeyahay lain shakartum laasiidanakum walaa in kafartum ina cadaabi la shadiid haddii aad igu shukrisaan waa idiin ziyaadina marka maalka haddii ilaahay ku shukriso amaba ilaahay aan ku shukrinno waa noo ziyaadina haddii aan diidnana haddii aan diidnana ilaahay subxaanahu watacaala wuu noo goodi wuxuunana sii woonin ogaada ayuuna yidhi walaa in kafartum ina cadaabi la shadiid haddii aad ku kufrisaan cadaabkayga waa zaa'id waana زائد وانا درنيه ولذلك إلهي سبحانه وتعالى آيات القرآن وحي كليه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم kuwa i rumeeyeenoo cuno wixii dayibka ah oon inku arsuqnay marka haddii gurigii aad ka warqabin haddii aad ka warqabin laguma haysto ilaahay kuma haysto because niyad wanaagsan aad ku karaysay laakiin haddii aad ka warqabto haddii aad ka warqabin ka warqab soo fiiri haddii aad ka warqabtana waaba kaba sii xun marka guryaha la fiiriyo cuntada ka soo baxday kiraha aad ka qaadatana dib ugu fikir dib ugu fikir si ay kiradii aan qaadanaynin xalaal u noqoto mujtamaca ama communitiga fasaadkiisa iyo akhlaaqdiisa halaynteedana aan ugu qayb qaadanin waa in aan guryaheena ka warqabno maxaa yili guriga sadaqaad ka bixina sadaqada inay fiicnaado ataa la rabaa sadaqa khamre lagu kariy waxba ma taraysa aad ijaar khamre laga kariy waxba ma taraysa macnaheedana ma aha inaad kulli ay wada yihiin waxaa dhici karta dadka guryaha leh inay ka warqabin marka dhib weyn baana haysta dhib weyn ayaana haysta dadka magaaladan ku nool oo maxaaoo ku qabana dembiyaalka ama keesaska ah oo khamrada la geeyey dhayl maxkamadda la geeyey guryaha ay ka soo baxaan waa guryo soomaali ma aha guryo kale soomaali muslimiin guryaheeda ay ka soo baxaan marka say ku dhacday in maalintiiba shan kees ilaa lix kees ilaa afar kees maxkamadda la geeya waxa lagu geynaan khamre ay tahay guryaha lagu hagaajinay guryo soomaali ay yihiin marka dayibkii la aqbalay ma noqonaysa ma ma noqonaysa wanaaggii ma noqonaysa horumarkii communitiga kama qayb qaadanaysa fasaadka ay ka qayb qaadani marka muslimiinta meel kasta oy joogaan warkayga dhegaysanayaan qofkuu ilaahay u nicmeey inuu xoolo siiyo uu kareeyo gurigiisa way fiican tahay marka guryaha ka warqaba guryaha laga warqaba dhibkaas ayaana haysta nin kasta oo guri leh waxaa dhici karta guriga inaad adiga dhisatay ood magaalo kale ka aaday ama aad dibadda ka jirta qofkii aad ugu tagtay la soo hadal weydii gurigeyga maxaa maxaa ka jira dheh haddii aad adiga joogtana qaflo ku tag baar guryaha waxa ku jiro ogo